xildhibaanka deegaanka dhadhaab doctor maxamed daahiye ducaale oo ah khabiir caafimaad ayaa bulshada uga digay khatarta xanuunka covid nneteen waxaa jira cudur la dhaho covid soo ma garanaysaan covid nneteen waa cudur dhab oo jiro aniga dhakhtar baan ahay waxaad igu gelinaysaa soo saas maaha cudurkan waxaa la rabaa kow salaanta gacanta in la iska yare in sanitizer la wato oo gacmaha mar kastaba ama haddaa qof salaanta aada marsato inaad afxibka aada xirato doctor daahiye ayaa sidoo kale shacabka deegaanka dhadhaab ku booriyay inay qaataan tallaalka xanuunka coronavirus wuxuuna si adag u dufaacay badqabka tallaalka isagoo sheegay inay been aan sal iyo raad lahayn tahay saska laga qabo tallaalka xanuunka covid nneteen
waxaa kaloo weheliyaa ka hortag tallaal dowladda kenya waxay keentay tallaal ilaa labaatan iyo lix milyan oo dhoos waxaa male isbitaalka dhadhaab wuu yaallaa soomaalida war badan oo aan run ahayn baa suuq ku dhex jira aniga idin la hadlaayo covidna way igu dhacay tallaalkiina waan qaatay laba kuuraan qaatay doqor mukhtaarna hadda wuxuu ilaahi wuu qaatay waxaan ubaa dad fara badan oo meesha fadhiyaan laakiin waxaan ogahay dad badan may qaadan waxaa la rabaa ilmaha hataa kuwa lix iyo toban jirka laga bilaabo wixii ka koreeya inay qaataan talaalka talaalka kuma dhimanaysid taadan baa ka dhiman cilmi qayb yaa garan dad baa dhe waxaa leeyahay laba sano kadib qofku uu dhigan see lagu ogaadin dhakhtarkeesu bii risaajka asaga marka waxaan leeyahay walaalayaal talaalka waa la keenay meeshan talaalka qaata sidoo kale wuxuu ka hadlay arrimaha abaarta dowladda waxaan ka codsannay in ayna soo gaarsiiso khaasatan waxaa la dhaho animal fields ama cuntada la siiyo xoolaha gaarisa county waxaa loogu talagalay labaiyo toban waxaan la joognay meeshii arilans labaiyo toban kun oo loor in la keeno oo haddii loo qaybiyo lixda lixda ward lixda kursi maybe saddex kun ama afar kun meelaha qaarkood inay helaan laakiin waxaas waxba kuma aha xoolaha waxaan ognahay hadda inay dadka raashin siiyaan xildhibaanka dhadhaab ayaa soo hadal qaaday korontada deegaanka dhadhaab
arrinta korontada waxaan la joogay wasiirka wasiirka dhaqaalaha maalin dhaweyt inaa arkteen sawirkaa ma ogi soo mina arkin wasiirka waan u tagnay wasiirka waxaan weydiisanay laba shay waxaan weydiisanay korontada gaaris in la soo jiido oo la keeno dhaadhaab haddana loo jiido ilaa iyo libooyo waxaan rabnaa inta tuulo oo ku taalla waddadaas iyo inta ka baxsanba korontada weyn inay gaarto dowladda hadda ilaa gaaris ilaa madoogaashana loo jeedo wasiirka wuxuu noo ballan qaaday lacag buu gelini wasaaradda tamarta arrintaana kol dhow waa la qaban si macnaha laga soo bilaabo tuulooyinka ku yaallaan jidkan dhadhaab iyo gaaris u dhexe wixii tuulo ku taallo kulligoodba ay ku helaan nal joogto ah sidii gaaris oo kale meeshan hadda aan joogno waxaa la ii sheegay ceelkan hadda aan joogno inuu koronto la-aan yahay arrintaana waan ka ballan qaaday wiilasha hadda meeshan igu imaadeen arrintaas waan dabageli kol dhow waan keenaynaa korontada ceelkan iyo deegaankan kulli waa lagu soo xaririn insha allah dhismaha jidka isku xidha magaalada gaarisa ilaa iyo xaarxaarka xuduudka waddanku la leeya soomaaliya ayuu rajo wanaagsan ka muujiyey
jidkan weyn oo u dhexeeya gaaris iyo dhadhaab ilaa libooy ilaa xarxaar jidkaas wax badan baan dabagalnay oon daba soconnay dowladda kenya jidadka ay dhisaysa badanaa waxaa lagu dhisaa amaah ama lacag la soo bariyay lacagta ayada world bank diyaar bay la tahay waxaa la yidhi hala subi wax la dhaho feasibility study ama macnaha in la qiimeeyo jidkan laga bilaabo modikari weliba waxaa laga soo bilaabo madogo meesha la dhaho ilaa iyo xarxaarka laba boqol iyo kow iyo toban kilomitir wey marka waxaa la rabaa in la ogaado meeshii buundo noqon meeshii dhulka suuka leeyahay ilaa jidkaasoo odol hadda arrinta aada meel fiican bay maraysaa waxaan filaynaa insha allah waxaan filaynaa hadda dhisaanka haddii la bogo jidka asaga lacagtiisa in la heli doono si degdega marka hore waxaan leenahay inta waqtiga anaga dhammaanin in la bilaabi doono hadda nafteeda arrintaa waan daba soconnaa insha allah haddii jidkaa la helona amni la-aan iyo wax kasta wuu iska dhammaanla insha allah maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab